Mas'uuliyiinta caafimaadka Buhole iyo madaxda shirkadda Dahabshiil Group ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo qaybta gargaarka degdegga ah ee isbitaalka dhexe ee magaalada Buhole. Munaasabadda dhagaxidda waxaa ka qayb galay Guddiga Caafimaadka Buhole, mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda Dahabshiil Group, iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Buhole. Madaxa shirkadda Dahabshiil Group ee Buhole, Ismaaciil Ciise Ducaale, ayaa ka warramaya dhagaxidda qaybta gargaarka degdegga ah ee isbitaalka magaalada Buhole.
Waxaan maanta ka dhagax dhignay haddaan nahay mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group dhagaxdhigga cusbitaalka dhexe qayb ka mid ah qaybta emerjensiga ama gargaarka degdega loogu talagalay taas oo shirkaddu maarata dib u habayn ballaadhan oo ka socota cusbitaalka dhexe ee gobolka ee kaga qayb qaadanayso sida kamirada ka arki doontaan qaybtan bannaan oo dhan ayay shirkaddu ku deeqday inay maarata ku kordhiso cusbitaalka dhexe maanta waa dhagaxdhiggii waana dhammayn doonnaa haddii ilaahaydmo sidaynu hadda ugu kulannay si lamid haddii ilaahay nolosha intaanugu simana xarka jarka ayaynu maaragtay ugu kulmi doonnaa innaka oo injineerada iyo kambeniga qandaraaska ka codsanayna inay dedejiyaan intaa waxaa i raaca shirkadda daabshiil gruub markii koowaad ma aha arrimahan oo kale ee ka fulisa gobolka bahda caafimaadka waa shaqadii saddexaad oo aannu ka qabanno cusbitaalka dhimirka oo aannu gacan weyn ka geysannay ambalasta emerjensiga ee degdega ee gobolka oo iyadoo kun biloodoo dhammaystiran aanu mas-uuliyiinta gobolka ku wareejinnay sidoo kale ma aha caafimaad keliya shirkaddu inay wax ka qabatay qaar ka mida marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga ayaa soo dhoweeyay qaybta cusub ee isbitaalka lagu soo kordhiyey
in shirkadda dahabshiil runtii horumarkan cusbitaalka ka socda ay qayb weynoo muhiima ka qaadato ku darsato waxa loo yaqaano awooddeeda ama barnaamijkaanu ula tagnay si qurux badan oo qurux badan ay uga soo jawaabto waan u mahadcelinayaa runtii iyadoo waxyaalo badan oo caafimaadka ka mid iyo arrimaha gobolka ka qayb qaadatay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddida caafimaadka gobolka iyo isuduwaha caafimaadka oo runtii har iyo habeen aan ka fadhiisan in cusbitaalkan uu horey u socdo shirkadda dahabshiil gruub oo runtii aan uga mahad celinayo codsigii guddiga caafimaadku ula tageen inay aqbaleen isla markaana ay sidiisii u aqbaleen waxaan ula tagnay waxay ahayd dhismaha qaybta emerjensiga sideedii bay u qaabileen
shirkadda dahabshiil gruub oo maanta qaybtii saddexaad ku dalaysa aad iyo aad bay aniga sharaf igu tahay layguna soo dhoweeyey qaybta cusub ee laga dhagax dhigay isbitaalka dhexe ee magaalada buuhoodle ayaa ah qayb muhiim ah iyadoo loogu adeegi doono bulshada magaalada buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada